alaikum waraxmatullaahi wabarakaatuhu run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan arko bahdi cadaalada oo meel wada joogto oo ka xaajoonayso sidii cadaalada loo horumarin lahaa waxaad ogsoon tihiin wasaaradda cadaalad waxay ku howlan tahay in la horumariyo bahda cadaaladda qiimaheeda kala duwan wasaarad ahaan xagga siyaasada iyo shuruucda inaan ku dadaalno inaan horumarino bahda cadaalada iyo kaabayaasheedana inaan horumarino waxaa halkan fadhiyaa laigu yiri ururada qareenada dad mahilayo xeer ilaalintii boolistii iyo usluubtii guud ahaan qiibihii kale oo kala duwanaa oo oo bahad cadaalad ku shaqo lahaa saad la socotaanba cadaalad waxay u baahan tahay juhdi weyn in la geliyo waxaa loo baahan yahay aqoontii iyo cilmigii horta in aan helno waxaan u baahannahay in shuruucdii la helo waxaan u baahanahay in institutionadii oo cadaaladda ka shaqayn lahayd ay ugu weyn yihiin maxkamadihii iyo xarumihii shaqada lagu qaban lahaa in la helo waxaa intaas ka sii weyn in la helo legal aid miskaalmo sharci saad la socotaan muwaadiniinta maxkamadaha aadaya iskumid ma aha qaar waa sabool ma heli karaan wixii ay maxkamada ku aadi lahaayeen qaarna way awoodaan inta awooday iyo intay awoodeen waxaa badan intii awoodeen inay iska bixiyaan qarashka maxkamada ku baxay ugu weyn yahay qarashka looyarada la siinayo looyaradana waa lafdhabarka cadaaladda maadaama ay muwaadiniintii ay ay ay ay u doodayaan maxkamadii maxkamadaha qaar ay ugu weyn tahay maxkamada sare keeska lama geli karo looyar la-aan maadaama keeskii la geli karin looyar la-aan marka looyarkii qarash buu u baahan yahay kiina meeshii laga keeni lahaa in la raadiyo way diskoorkeena wuxuu caddaynayaa in qof kasta oo lasoo eedeeyey oo maxkamad la geeyey la siiyo legal aid in la siiyo marka waa waa waa arrin sharci ah oo oo xaq ah qof xaq u leeyahay inuu helo maadaama qofkii xaq u leeyahay inuu helo xaaladdan ku jirnana ay tahay xaalad adagoo hadda darankii burburka kasoo kabanayo xagee laga keenay wasaaradda cadaaladda waxay ku dadaashay in hay-ooyinkan u m d b iyo iyo hay-ooyinka la xaajato sidii legal aidiga loogu soo celin lahaa mise qarash loo heli lahaa si ay dowladdu u awoodo oo kaalmo sharci in ay u bixiso waxaa jira marka hay-ooyin oo maxalli ah oo run ahaantii ayagana u n d b da mar hore xiriir la lahaa oo kaalmadaas sharci ku caawinayo dadka saboolka ay jira marka hadda hay-ooyinkaas u n d b baa noo qaabalsanaa in ay kaalmadaas sharci la siiyo dadka u baahan laakiin guud ahaan hadda siyaasadii legal aidiga waan diyaarinay waxaan ku hoolannahay inaan sharcigii legal aidiga aan diyaarino kadibna guud ahaan in la helo kaalmo sharci oo legal aid oo dowladda mas-uul ka tahay muwaadiniintana looga adeegayo waan ku tala jirnaa taas hadday noo hirgashona waxay noqonaysaa gul weyn oo aan gaarnay qaran ahaan taas ahaan wasaaradda cadaaladda iyo howlwadeenadeeda in wax weyn arrintaas ka qabtaan tan kale oo aada la socotaan arrimaha dhan taabanayso waa arrinta justice model waa sidana hadda socdo hanaanka cadaaladeed modelkii aan qaadan lahayd Eh, waxaan rajaynayaa wiigan in ayadana noo ballaaban doonto eh, in wax laga qabto marka muddada intaad joogtaan oo kulankan maanta aada joogtaan waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta waa fursad Eh, fursadaha noocana dad badan ma helaan marka u horeysa waa meel laisku eh, arko oo lagu saaxiibo maadaama oo eh, bahdi cadaalada kulligiin aad ka tirsan tihiin waa meel aqoontii ma aragtay qof kastaba lahaa midka kale kaga faa'iidaysan karo waa meel aragti guud oo ma aragtay hanaanka cadaalada looga fikri karo marka kulligiin eh, darajo kastoo aad ku joogtaanba waad ku mahadsantihiin inaad imaataan waana ku salaamantihiin Eh, waxaa idin leeyahay shirkan shir kale way qaban doontaa insha allah wasaarada cadaalada intaan joogno waan ku dadaalaynaa horumarinta aqoonta iyo iyo iyo fakarka iyo waaba is kulan kulanku aan ku dadaali doona Eh, waad mahadsantihiin aan idin leeyahay wasaarada cadaalada howlwadeenadoodana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin arrintan Eh, shirkana waa noo furan yahay waana salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi